waa tahay khiyaarta hawada nagala soconaysay halkaan naga dhegaysanaysaan waa shabakada wararka aiga dotcom wasiirka xogeenka wasaaradda waxbarashada ee puntland doctor cabdiraxmaan diiriye carab ayaa kormeer ku tegey gobollo ka mid ah dowladda puntland isagoo kormeerkiisaas ku saabsanaa ukurgulidda xaaladda waxbarashada iyo kormeer ay ku wehelinayeen saraakiil ka tirsan isla wasaaradda waxbarashada ee dowladda puntland haddaba wasiirka ayaa shabakada wararka cee dotcom telefonka kula xiriirtay cee dotcom ayaa weydiisay inuu faahfaahin ka bixiyo kormeerka uu ku tegey deegaanka gobolka deegaano ka tirsan gobolka mudug iyo gobolada puntland qaar ka mid ah waxyaabaha uu ku saabsanaa ee kormeerkaasi kaasoo uga soo baxay bismillahi raxmaani raxiim runtii waxa weeyaan sokor ballaaran buu ahaa kormeer aada ballaaran buu ahaa oo dhammaan gobolada puntland loogu talagalay insha allahu tacaala in lagu kormeero waxayna ku tilmaa sanad cusub oo hadee waxa weya sanad bisheed baa bilaabmay labada kun iyo toban laba kun iyo toban iyo toban bal marka ugu horeysa in loo kuurgalo sida waxbarashadu ay uga bilaabatay iskuulada qodobka ugu muhiimsan kaasuu ahaa qodobka labaad wuxuu ahaa had iyo bar waxaa jira arday imtixaanaadka ku dhacayo oo ama iskuulka ka xiisaya oo laleeyahay waxaan rabnaa iskuulka inaa iga kaxayso waalidiinta oo aada ujeedsid isagoo fasalka shanaad fasalka sideedaad ee iskuul bedel arrimahaas muhiimsan arrimahaasay ahaayeen waxaa kaloo weeliyey macalimiinta dugsiyada hoose dhex wax ka dhiga oo dhawaan imtixaan laga qaaday macalimiinta arkay in waa kun macalin la ogaaday tayada macalinkaas iyadoo in loo kuurgalo macalinkii tayada lahaa si bal loogu raadiyada qaaday xagga dawladda iyo macalinkii imtixaankaas ka dhacay ma noqonaya macalin iskuulkaas iskooda dabcan oo macalinkii noqon kara ama bulshada oo ugu adeegayo siday ahayd ugu adeegayay qodobadaasa ugu muhiimsanaa wasiir waxaa jirta inta badan in dugsiyada waxbarashada qaarkood ay jira ay jiraan macalimiin iyagoo aan aqoon dheeraada lahayn oo wax iska dhiga haddana ka shaqeeya iskuulada marka muxuu yahay qorshaha wasaaradda waxbarashada puntland ay ka qaadayso macalimiintaas iyo tayeynta macalimiinta oo kale sidii waxbarashada kor loogu qaadi laha maxay idinka qorshaysaa muhiimada waxay kamid tahay qorshayaasha waxbarashada kor loogu qaadi karo runtii oo laga horumarin karo bulshada macalinkuna haddii waxa weeyaan burbur waxay dal burbura ilaa labaatan sanadood runtii inkastoo alxamdulilahi rabbilcaalamiin gobolkeena uu yahay ama dowladda puntland ay tahay meel amni ah oo waxbarashadu sidii caadiga ahayd uga socoto haddana la waariyi maayo macalin tayaxum ama si kale isaga soo galay ama dawladda waxaa soo daray inta dugsigiisii dhaxay sidiisoo kale deegaano baaday dabcan lagama waayayo runtii laakiin waxa barnaamijka waxaa jira aada u ballaaran oo macalimiinta tiyadooda kor loogu qaadayo oo ay wadahayeen la yidhahdo save the children denmark arrintaasi waxay macalimiinta siinaysaa tababar ama macalin urban jooga ama rural ha jooga ama urbanka ha jooga oo macalin magaalada gudaheeda ku shaqaynaya aado ama macalin tuulooyinka tufu ka shaqaynaya ahaada tababarkaasa macalimiinta ay wadaa haddana insha allahu tacaala ilaa kun iyo boqol iyo shan sideetan macalin baa dhawaan ugu dhamaaday tababar laba sana ah oo loo waday oo qaybtooda kor loogu qaadayo macalimiintaas waxa weeyaan laba qaybood bay noqdeen runtii taas markii la qaaday wixii ama maxsuulki nooga soo baxay ama natiijadoodii markaan gacanta ku dhignay boqolkii soddon macalimiintaasi runtii way dhaceen oo way imtixaanaadkaas way ku baatay halkaa waxaan ka ogaaday in ay tahay wax weyn in la fiiriyo macalinka tayada leh si horumarkiisa looga shaqayn lahaa macalinka imtixaankaasa ku dhacayna runtii isagana siyaasad kale ay wasaaraddu ka yeerato sababta waxa weeyaan macalinka maadad dugsi dhexe ama dugsi hoose dhexe xildhibayay oo imtixaan dugsi hoose dhexaa laga qaaday hor dhacay runtii waxa weeya waxyaalaha dhabartadka way ku keeni kara waxa weya waxbarashada arrintaas waxa weya wasaaraddu insha allahu tacala siyaasad bay ka samaysatay macalinkii imtixaankaa ku baatay insha allahu tacala firsada ka yeelatay marka hawshaas waa ku jirnaa haddaan ku yarnaa wasiir waxaa sheegtay tilaabo muhiima mar haddii aad tiri waa la kala qaadayaa macalimiinta iyada la kuwaan tayalaha dhinaca kale waxaa jirta in dhawaan sana dugsiyeedkii imtixaanaadkii kusoo lasoo xiray haddaan su-aal weydiiyo ku saabsaneed ardaydii ugu horeysay ee deegaanka buuhoodle ka qalanjisbisa dugsiga sare house secondary school buuhoodle waxaa jirta deeqa waxbarashada aada ugu ballan qaaday dhawaan markii aad timi buuhoodle ardadaas xagey ku dambeeyeen deeqihii waxbarashada ee wasaaradda u ballan qaaday ma baaseen mise waa dhaceen
runtii waxa weya alxamdu waa su-aal aada iyo aada muhiim u ah runweya waa halkaas boqoshakii dugsiga sare ama dugsiyadaas ku yaala gobolka dhexay way jirtay oo arday ilaa labaatan arday ayaa ku galay imtixaankii fasleyska dugsiga sare buntland laga qaaday xaqiiqdu ma aha inaan ballanqaad kaga sameeyo arday dhacay ama arday ay aqoontiisa hoosatay laakiin waxaa jirta siyaasad magaalada waxbarashada ka yeelatay ama degmaha haase ama iskuulaha haase ama gobolaha haase midii aqoontiisa ku keensada goobooda iyo diiga oo kale mid kastaba ahaadeene inay insha allahu tacaala scholarship loo raadiyo marka aan usoo noqo dhinaca gobolka ardoqoon iskuulka dibahoolle ee hadda aswaashiisa weydiisay labaatanka arday hal arday baa ee helay ardaygaasna wuxuu ahday suudaan baana u dirnay waxaa kale diigaa jirtay arday bi ah ilaa dhowr iyo toban arday ilaa saddex iyo toban laba iyo toban arday oo oo bi keentay ardaydaa saddex afar kamid ah mid kamid wuxuu aaday yeman saddex kamidana arday hadda scholarshipka ethiopia ka heshay xasantan jaamacadda alafiyisa shanaad oo jaamacad aada u wanaagsan ah runtii arday badanna loo qaadi doonto haddii ilaa idmo marka adigu ilaa shan ilaa lix ardayda dabcan ardaydaas scholarship waxaana aadee waxna diyaar yihiin inay tagaan insha allah wasiir su-aasha inta badan la isweydiinaya waxay tahay wasaaradda waxbarashada puntland markii ardayga loo diro wadanka dibadiisa wasaaradda ayaa halkaa ardayga ka faala qaadaysa mase waalidkii ardayga dhalay ee intaa kusoo kafeexaya ayaa isna halkaa dhaqaala ugu daraya mase wasaaradda waxbarashada dowladda puntland ayaa qorshahaasi usoo kafam garaysa waa waa dhinta dhaqaalaha dawladeena wadata waxayna maamul gobolada runtii aan canan karin ardayda scholarshipka qaadaysa oo boqolaalka arday ah inaanay dawladdu wada kafayn karinin in ay ka bixiso haddii ilaahay maayo noloshiisii iyo hoygiisii markii samaacadda baranayay laakiin waxaan xooga saarnay in ardayga aan u raadino waxbarasho dugsi sare jaamacadeed si runtii arinkan hale alxamdulilah waa ku guuleysanay ardaygii aqoontiisu gaarsiiso heer jaamacadeed bama jirana jaamacadaha laakiin noloshii iyo hooygii waxay qaba waalidiinta oo waxaa alxamdulilah rabbilcaalamiin ah hadiiba aynu helnay scholarship bilaa lacaga oo ardayga ilaa iyo intii la doono dheerka sanadada saacadda baranaya aqoonshada waalidiinta kuwii lahaa ah hadana waalidki waxaan kusoo koo lagu soo koobay inuu iska bixiyo noloshii ardayga oo keliya qiyaastii kulaan oo kale sanadka dhan ardaygu bisha dhan hadii wuxuu geli karaa maca gurigiisa macantigiisa inaanu xog ku hayno boqol doolar oo boqol iyo konton doolar sidaas daraadeed anagu awood waxaan seenay inaanu ardayga u raadino isla shiido awood uma hayso dawladdu ay ardada ku faafido waxaan awood helnay ardayga puntland oo dhan u sareeya ama labada arday ee puntland oo puntland oo dhan u sareeya in dawladdu bedeto khaasatan haddaynu soo qadan sanadkan soo dhaafnay laba ardayga puntland arday fara badan baa baa baa soo baxay laakiin waxa weya ardayga ugu sareeya ee keena ee e oo dhan wuxuu keena ka horeeya in ay dawladdu qaado ardayga dawladda ayaa mid maaragtay masaariiftiisa bixinka diinkiisa midna waxaa bixinaysa runtii wasaaradda waxbarashada midna waxaan uga dalana gabadha ugu saraysa saasoo kale hayadda a a t ba iyada nala ballan qaaday inay wax ka bixiso maaragtay masaariifta sanadkana waa sidoo oo kale laakiin waxa weeyaan ardayda faraha badan aan jirino dhammaantood masaariif iyo hoyga ma awoodi karto wasir waxaad sheegtay in ay ay ardadii ay waalidiintood kifaalo qaadayaan balse waxbarashada ay badaa tahay taa haddii aan ka gudubno sida hadalka aad ku sheegtay tani intii aad wasaaradda joogteen adiga iyo wasiirkaagu maxaa idiin qasoomay baa lays odhan karaa oo dadka caawa kaa dhegeysanaya shabakada wararka ee dotcom iyo gudaha dibadda ku sugan aad u sheegi kartaayo kuu idiin suurto galay intii aad waxbarashada joogteen ama waxbarashada puntland kusoo kordha dhinaca tayada waxbarashada ama maxaa idin caqabado idinka hor yimi wasiir rudda waxa weeyaan horumarna taaban karo runtii oo ummadda u muuqata ayaa wasaaradda waxbarashada ku tallaabsatay caqabado iskii jira oo runtii aan laga soo koobi karin ma jiraan haddii aan ku horeeyo arrintan maxaa la taaban karaa ama ummadda maxaynu usheegi karnaa waxa weeye adeer gacaliya waa ogeydo iskuullada puntland iskuul iskuul haysee runtii marka laga yimaado iskuullo fara katiris ah ma ay tirin ma jirin shahaado laynoo aqoonsan yahay oo dawladaha caalamka kamid ah aynoo aqoonsan yihiin ma jirin curriculum lagu idrisan yahay oo haddii ilahay maayo iskuulladeena oo dhan wax lagaga dhigo ma jirin hal shaha muxuu haddii ilahay hal imtixaan oo ardadeena dugsiyada puntland intii aanu nini ay wadageli jireen xaqiiqi intaas oo dhan waa ku tallaabsan oo shahaadadeeni waxaa aqoonsaday ilaa saddex dal oo yaman iyo etoobiya iyo suudan waa aqoonsan insha allah kuwo kalena waan rajaynaynaa imtixaanaadkii sanadkan ardadii dalada loola jiray ardadii national curriculumka wax ku baran jiray wasaaradda hoos iman jiray waa la mideeyey manhajkoodina waa la mideeyey xaafidka dugsiyada sare shahaadadoodina waa midaysan tahay imtixaankoodina waa la mideeyo ardayga hadduu luuqadda carabiga wax ku bartanaa iyo hadduu ingiriis ku barto labadaba waxa weeyaan si imtixaan bay ahayn oo waxa weye kii carabiga ku baranaya waxna imtixaankiisiisa barnaamijka qaasatan ee fasalada sideedaad iyo dugsiyada tarafatanka horaa isku imtixaan bay ahaayeen luuqadii wax ku bartay buu ardayga imtixaankiisa ugu imanayaa isagoo arday kale fasalaatinga wax ku baranayay la imtixaan ah marka taasina waxaan filayaa wax la taaban kara inay tahay runtii caqabado waa jiraan haddaan usoo noqdo dhinaca caqabadaha runtii adinka haddaan ka dhawaasinaynay macalimiinta tayaxumada macalimiinta haysata waxaweyaan waa saan siiyayaan oo waxaa arkaysaa siilo maaragtay siika furay macalimiinta jirta runtii aanay macalimiin tayaysan aanay ahayn gobolada gudaha ku arkaysaa iskuulada weyn baa ku arkaysaa runtii waa caqabad runtii sida loogu gudbaanayo dadka laakiin hadda dawladdu aan kan horan sheegay ay siyaasad ka leedahay caqabadaha kale jira waxa weeyaan runtii xagga dhaqaalaha wasaaradda waxbarashada wax fara badan oo biya ay ka qaban karto wixii loo baahnaa ama facilitigiio oo dhan ma jiray ma jiraan marka adeer gacli saas way xal wasiir adoo soo koobaya ugu dambeyntii waxaa jirta cabdiraxmaan diri carab wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada dowladda puntland in gobolada puntland ama deegaanada soomaalidu degto oo dhan gaar ahaan dowladda puntland inta ay xukunto tuulooyinka degmooyinka waxaa kusoo kordhaya iskuulo badan oo markaada tuulooyinka tagto laga dhisayo goobo badan waxbarasho wasaaraddan waxbarashadan waa wasaarad aada u ballaaran maxaa idinka qorshaysan mar haddii wasaaradda arrimihii bulshada ay qaabilsan tahay ururinta iskuuladaas iyo tayeyntii ama diiwaangelinta iskuulada ama arrimahaasi wasiir maxaad ka damacsatiin sanadka cusub xaggeyse idiin marayaan waxa weeyaan caadadiro su-aal fiican wey su-aashaasi oo waxa weeyaan voicesaago waa arrintaa fiilo kasta haddii lahayd maayo in isku yaraayo waxaa arkataa haddii lahayd maayo degmooyin ama degmo muxuu ahaa ilaa iyo boqol iskuul inka badan ka furan yihiin marka taawaa runtii sida looga gudbay adag waxbarashada ummadda horta xaqiiqada markaa ku jooga way u baahan tahay in dadka lagala dagaalamo jahliga laakiin sidii lagala dagaalamayo runtii uma socoto waxa weeye geed hoostiisaa laleeyahay iskuul baa noogu furan ama tuulo saddex aqal ka taagan yihiin baad waxaa arkaysaa oo laleeyahay iskuul baan u baahan arrintaasna waxa saddex iyo afartan iskuul oo sare ayaa puntland